maxaa ku daharay maya maxaa ku daharay
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulantii wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahay dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka imaqashii imadadaali maanta oo ah maalinimo jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay ka bisha tobanaad barnaamijka dhegaystayaal alaaba waxaynu idinkugu soo daadihinaa meherka arooska iyo weliba dhalashada farxadda leh oo ay dadku inoogu soo diraan gmailka barnaamijka oo ah tahniyad at gmail com barnaamijka alaaba kama marna kaalimaha suugaanta aan idinkaga soo xulno kaydka baaxadda ee rediyo muqdisho alaaba intaynu u gudagelin waraaqadaha barnaamijka waxaan ku daahfurannaa mid ka mida kaalimaha suugaanta haddaba heesta galabta aan rabno inaan idiin ciyaarno ama barnaamijka furitaanka aan ugu dhigno halkudhigeedu wuxuu yahay xamdi heesta xamdi waxaa ku luuqeeya fanaan cod macan oo ku magac dheer xariir axmed ayaa layidhaahdaa haddii aan idinka maqashiiyo heesta erayo ka mida waxaan ku xasilay salaanta ku dheehan farxad iyo xurmaynta xaqdhoorka iyo soo dhowaynta xamdoy waxaa tahay hibaynta yaa salaam aynu wada dhegaysana heestii xamda xubnigan barashada aqoonta xanday isku xidhay qulubta xiskiyama ankarabaysta xiskiyama ankarabaysta sadriga kaydiya xasuusta waxaa ku xawilan danaynta xishoodkaagiyo asluubta xagnaba looga duwin ureeshta sadriga kaydiya xasuusta waxaa ku xawilan danaynta xishoodkaagiyo asluubta xagnaba looga duwin ureeshta isahan ku nagaaday laabta markaad ka xafiday xumaanta adaa xaq u helay ammaanta waxaad tahay xuural caynta dunida looga dhigay xariirta waxaad tahay xuural caynta dunida looga dhigay xariirta sahan ku naagaaday laabta markaad ka xafiday xumaanta adaa xaq u helay ammaanta waxaad tahay xuural caynta dunida looga dhigay xariirta waxaad tahay xuural caynta dunida looga
xamdoy waxaa tahay hibaynta xidigtii loo qaray mudnaanta waxaa tahay xuuralcaynta dunida looga dhigay xariirta eradaasna waxay ka mid ahaayeen heestii halgudhigeed u ahaa xamdow ku luuqaynaya fanaanka daayayar misana codka macaan waa xariir axmed waxayna ahayd furitaanka barnaamijka waxaana heestaasi inoo soo xilay waa farsamada qadar cali nuur barnaamijkan inoo qadiijo xasan cabdiqaali ayaa nala socodsiinaya iminkana dhegaystayaal jimco wanaagsan aynu mar kale mar kale hawada idinka leenahay barnaamijkuna waa barnaamijkii imaqashii imadadaali iminka waraaqadaha miiska saaran ayaan iminka bilaabayaa warqada ugu horeysa ee nasiibka u yeelatay maanta oo gacanteedii kusoo dhacday ayaa waxay tahay tahniyad dhalasho ah waxaa diraya dad aada u fara badan waxaana ugu horeeya aabe xuseen maxamed mahadale iyo weliba hooye kaaha xuseen cabdule iyo weliba abti cabdiraxmaan xuseen cabdule muumino xuseen maxamed iyo weliba waa muumin xuseen maxamed iyo weliba xaaskiisii caruurtiisa cabdirasaaq xuseen maxamed iyo weliba xaaskiisii caruurtiisa cabdiqaadir xuseen maxamed iyo weliba xaaskiisii caruurtiisa saadaq xuseen maxamed saadiq yare iyo weliba leylo xuseen maxamed leyla luula ay ku magac dheertahay gabadhani weliba shamse xuseen maxamed shamis ayay ku magac dheer tahay aamine xuseen maxamed waa aamine aragsan ayaan xuseen maxamed ayaankiin ayaa la yidhaahdaa gabadhani iyo weliba sumeeya xuseen maxamed oo ku magac dheer siman dhammaan reer mahadale oo kala jooga dalka gudihiisa iyo weliba dibaddiisa waxay halkan tahniyad dhalasho farxad leh ay u dirayaan maxamed xuseen maxamed iyo weliba gaclisadiisa ayaa layidhi shukri maxuudiin oo wiil iyo gabar mataanaha ugu dhashay magaalada muqdisho taarikhdu markay ahayd waa labaatankii bisha tobanaad labada kun iyo lix iyo tobanka oo ku beegnayd maalinimadii shalay ahayd magaca iyo weliba ducada iyo weliba heestu waa xaggiina ayaa la yidhi maadaama mar haddii lay saaray heestii iyo weliba ducadii iyo weliba aan kala hormariyo magaca magaca waxaan u bixi lahaa aniga adna iyo weliba aadan waxaan u bixi lahaa adna iyo aadan adna iyo aadan waxaan leeyahay soo barbaar noqda kuwii dalkooda dadkooda iyo weliba diintooda anfaca aamiin aamiin ayaynu leenahay soo barbaara iminkana warqad kale ayaa gacanteyda kusoo dhacday waxaa layidhi aabe cabdulaahi xaaji maxuudiin iyo weliba hooyo xaliimo yuusuf nuur hooyo isniino maxamed cali ayaa layii iyo weliba abaayo faadumo cabdulaahi xaaji shugri cabdulaahi xaaji sahro cabdulaahi xaaji maryan cabdulaahi xaaji sabaax cabdulaahi xaaji iyo weliba maymuun xuseen cismaan farxiyo xuseen cismaan iyo weliba yuusuf xuseen cismaan ibraahin xuseen cismaan iyo weliba maxamed axmed maxamed ayaa layidhi waxay dadkani hambalyo dhalasho ay u dirayaan aa layidhi maxamed cabdulaahi xaaji iyo weliba maariyo xuseen cismaan oo gabari ugu dhalatay maanta degmada wadajir ee gobolkan banaadir waa koo iyo labaatanka oktoobar labada kun iyo lix iyo tobanka soo barbaar ayaynu leenahay gabadhaasi yar ee dhalatay tii dalkeeda dadkeeda iyo weliba diinteeda anfacda iminkana kaalmihii sugaanta aynu u beeraynaaye maadaama heesta ay soo dalbadeen dadkani waraaqada ayna soo gaarsiiyayaa waxay tahay hees halkudhigeed uu yahay ifafaalo guur waxaana ku luuqaynaya fanaanka codka macaan cabdirasaaq gaadaco waa heesta ifaalo guur ifaalo guur soo goori kuma helin xulashadaydii unag caashiq may noqon
ifafala guur soo oori kuma helin dawlashadaydii unug caashiq may noqon ifafala guur soo oori kuma helin dawlashadaydii unug caashiq may noqon Suu ubaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin sowbaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin sow ugubashay la xidho maan oran sowbaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin sowbaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin sow ugubashay la xidho maan oran sowreex xaanudgoon aqalkaygii kuma shubin sowreex xaanudgoon aqalkaygii kuma shubin sow aayadaha qur-aanka akhriskoodii man badin xaanudgoon aqalkaygii kuma shubin sowreex xaanudgoon aqalkaygii kuma shubin sow aayadaha qur-aanka akhriskoodii man badin la cunay dhabki kuma idilayn sow anfacii la cunay dhabki kuma idilayn sawarees ay dunidu wada ammaantay maandhigin maandhigin maandhigin Suu anfacii la cunay dadki kuma idilayn suu anfacii la cunay dadki kuma idilayn sawarees ay dunidu wada ammaantay maandhigin maandhigin maandhigin صوتان اجمدي ربي ابي من نغون طوهل خير عسل كيدي ما ينغون صوري سانكورا افكا كما ترادي صوري سانكورا افكا كما ترادي صوتانك مدعي ربي أبي من نقون وهل خير عسل كيدي ما ينقون صوري سنقرا أفكا كما ترادو صوري سنقرا أفكا كما ترادو أنفعي لا عني نبكي كما إذلين سو أنفعي لا عني نبكي كما إذلين صواريس أي دنيدو وذا أمانتي ماندقين ماندقين ماندقين سو أنفعي لا عني نبكي كما إذلين سو أنفعي لا عني dadki kuma idilayn sawarees ay dunidu wada ammaantay mandhigin mandhigin mandhigin صوتان اجمدي ربي ابي من نقون صوهل خير عسل كيدي ما ينقون صوري سنكورا افكا كما ترادو صوري سنكورا افكا كما ترادو صوتان اجمدي ربي ابي من نقون صوهل خير عسل كيدي ما ينقون صوري سنكورا افكا كما ترادو صوري سنكورا افكا كما ترادو sow amarkaan faro in yar kuma hirgalo sow amarkaan faro in yar kuma hirgalo sow idil waalidkii ducaa uma aqhriyo sow idil waalidkii ducaa uma aqhriyo sow amarkaan faro in yar kuma hirgalo sow amarkaan faro in yar kuma hirgalo sow idil waalidkeed ducaa uma aqhriyo
idil waalidkeed duca uma akriyo sow anfaci la cunay dadka kuma idlaan sow aroos ay dunida wada ammaantay maan dhigin maan dhigin sow anfaci markaa mudo ubad xalaala mudan sow ubadkaan muday ubad xalaala mudan sow idan ilaahay
ayatiin kuma helin ayatiin kuma helin waa hagaag dhegaystayaal heestaasi ifaalo guur oo ku luqinaya fanaanka codka macaan cabdirasaaq gaadaco waxaana midhaha iyo iskale abwaan yaasiin sheekh salaad waxayna qayb ka tahay barnaamijka aan ugu tala galnay maqashii iyo madadaaliinta aynu ku guda jirno barnaamijka dhanka farsamada galabtan waxaan ka qaabeynaya qadar cali nuur anigoo khadiijo xasan cabdin waa nala socodsiinayaan iminkana dhanka ay waraaqadaha maadaama waraaqado badana iminka miiska ay noo saaran yihiin warqada xigtana markaana waa warqad tahaniyad meher ayaa layidhi hooyo muumino salaad xalane iyo weliba layidhi hooyo ruqyo cabdulaahi cabaas iyo weliba waxaa layidhi eedo kaafiyo cali afrax weliba eedo shukri maxamuud afrax doornimco maxamuud afrax iyo weliba dofartuun maxamed afrax cabdiqaadir maxamed cabdi iyo weliba xamdi maxamed cabdi ayaan maxamed cabdi iyo weliba amran maxamed cabdi cabdifataax maxamed cadde iyo weliba cabdikariin maxamed cadde iyo weliba cabdiladiif cali afrax oo ku magac dheer daacad ayaa layidhi wiilkan leyla cabdiqaadir axmed iyo weliba ayaa layidhi dhammaan reer maxamed cadde iyo weliba reer qayla weyne waxa ay tahniyada mehera ay u dirayaan aa layidhi maxamed waa maxamed axmed iyo weliba muuno daahir maxamed oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhda laakiin ma ay soo qorin waxaan leenahay guurkiina guur qayr gurigiina guurnaga iminkana warqad tahniyad dhalaasho ayaa iminka gacantayda kusoo dhacday warqadaasi dad badan ayaa diraya waxaa ugu horeeya awow xuseen cabdulle sancade iyo weliba ayeeyo cambaro dhukul ayaa layidhi iyo weliba hooyo xabiibo xuseen sancade iyo weliba habo ubax xuseen sancade waa habo faadumo xuseen sancade iyo weliba habo maryan xuseen sancade abti xuseen sancade abti cabdiraxmaan xuseen sancade iyo weliba abti cabdulaahi xuseen sancade iyo weliba iqrax xuseen maxamed ayaa layidhi dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo weliba dabadiisa waxay tahaniyad farxad leh oo dhalasho ay u dirayaan aa layidhi maxamed xuseen maxamed iyo weliba gacalisadiisa ayaa layidhi shukri maxuudiin oo wiil iyo gabar mataana ugu dhashay magaalada muqdisho taariikhdu marka ay ahayd labaatanka bisha tobnaad labada kun iyo lix iyo tobanka oo ku beegnayd maalintii shalay khaamiis ahayd ducada iyo weliba magacu waa xaggiina ayaa layidhi soo barbaar ayaynu leenahay wiilkaasi iyo gabadhaasi waa adna iyo aadan soo barbaara kuwii dalkoodii dadkoodii diintooda anfaca allaha ka dhiga iminka qadaryare ayaa gacanta io haatinaya oo idhahaya iminkana dhankii kaalimaha suugaanta bal dhankayga aan ka ciyaaro maadaama cabdulaahi bare raago uu kaydka in badan ku mashquulsanaa uu soo diyaariyay qadarna iminka uu noo saaran yahay dhankii kaalimaha suugaanta iyo weliba farsamada barnaamijka haye qadar
babadgayo ku joogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay jannoo kale qofku jecelaadoo jecel qofku rabay kaa jeesiyo babadgayo ku joogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay jannoo kale oo ku jecelaadoo jecel aniguna aniguna jaleecada istadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya gadaari jiifkana qof jalan maseexde aniguna aniguna jaleecada gastadiga jirtaabay indhaxaygu jariyaa igadhaari jiifkana qof jelani maseexde jaxaygi midigay midigay jaxaygi midigey midigey ima heli jabooyo ubaxjaad baajaadan bagga kuugu jojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jirin weli jaanta soo dhigin ubaxjaad baajaadan badda kuugu jojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jirin weli jaanta soo dhigin wadnaxaa wadnaxaa jalbeebtiyo sasisada codkaago qalbi kuu jaxaasmiyo niyad kuu jiljilcdaajaha gudhayaya jirkaygu kuma tago jeexaygi midigey midigey ima helin jir boqolyo
waa hagaaga dhegaystayaal heestii jawharada ku luuqeynaya fanaanka codka macaan waa maxamed b k waxay qayb ka tahay barnaamijka imaqashii iyo madadaali qaybihii dhexe aynu ku guda jirnaa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad nagala socotaan galab wanaagsan jimco wanaagsan aynu mar kale iyo mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal waxaynu idin rajeynaa waa waqti wacan iyo weliba dhegaysi haboon iminkana dhankii waraaqadaha warqad warqad tahniyad dhalashay ayaa iminka gacantayda kusoo dhacday warqadaasi waa warqad aada faar qurux badan lagu soo xardhay warqadan ugu horeyn waxaa layidhi waxaan salaamayaa daadihiyaasha barnaamijka ee maqashii iyo madadaali iyo weliba farsama yaqaanka barnaamijka waana kaa guddoonay mid kaalamidan hawada ayaan kuu marsiinay waxaa ugu horeeya aabe cabdulaahi xaaji muxuyadiin iyo weliba hooyo xaliimo yuusuf nuur hooyo isniino maxamed cali iyo weliba abaayo faadimo cabdulaahi xaaji waa shugri cabdulaahi xaaji sahre cabdulaahi xaaji iyo maryan cabdulaahi xaaji sabaax cabdulaahi xaaji maymuun xuseen cismaan ayaa layidhi farxiye xuseen iyo weliba yuusuf xuseen cismaan ibraahim xuseen cismaan iyo weliba maxamed axmed maxamed aa layidhi dadkani waxay hambalyo dhalasho ay u dirayaan ayaa layidhi maxamed cabdulaahi xaaji iyo weliba maariyo xuseen cismaan oo gabari ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir ee gobolka banaadir maanta oo maalinimo jimcaha taarikhdood ay ku beegan tahay ayaa layidhi kow iyo labaatanka oktoobar sanada labada kun iyo lix iyo tobanka soo barbaar ayaynu leenahay gabadhaasi tii dalkeedii dadkeeda iyo weliba diinteeda anfacda allaha ka dhigo aamiin aamiin ayaynu usii raacinaynaa sidoo kaleeto warqada dhalasho ayaa oo aada u qurux badan ayaa iminka haatan gacantayda kusoo dhacday waa tahniyad dhalasho ayaa lagu bilaabay awow xuseen cabdulaahi iyo weliba ayeeyo cambaro dhukul iyo weliba waa habo xabiibo xuseen sancade iyo weliba habo ubax xuseen sancade iyo weliba habaryeer faadamo xuseen sancade iyo weliba habaryeer maryan xuseen sancade cabdi xuseen sancade iyo weliba waxaa layidhaha abdi cabdiraxmaan xuseen sancade iyo weliba iqra xuseen maxamed khadiijo xasan cabdi iyo weliba xaawo xasan cabdi oo ku magac dheer xaawo taaka weliba juweyriye xasan cabdi iyo weliba najmo cismaan jaamac oo ku magac dheer najmo nalka saadaq cismaan jaamac oo ku magac dheer salmaan iyo maryan xuseen cabdi oo ku magac dheer maariya dhammaan dadkani waxay halkan tahaniyad farxad leh oo dhalasho ay u dirayaan maxamed xuseen maxamed iyo weliba gacalisadiisa ayaa layiri shukriya maxudiin oo wiil iyo weliba gabar mataanaa ugu dhashay magaalada muqdisho soo barbaar ayaynu leenahay kuwii dalkooda dadkooda iyo weliba diintooda anfaca allaha ka dhigo iminkan dhankii kaalimaha suugaanta waxaanu soo qabanaynaa hees halkudhigeed uu yahay rucub waxaana heestaas ku luuqeynaya shankaroon axmed iyo weliba maxamed yuusuf waana mirihii iyo laxankii cismaan aadan askari waxayna kaydka baaxadda weyn ee redio muqdisho kusoo xaroota afardlabaatankii bisha shanaad waa kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii waa muddo aada u fog aynu wada dhegaysano
ciidankii u goraya meel kale u maraagay inan yahay rucliyo orood ruuxii dantii u goraya meel kale u maraagay anigoon ku riixayn riixayn anigoon ku riixayn riixayn kana iska reebay sidaad ku raalli tahay sheeg anigoon ku riixayn riixayn anigoon ku riixayn riixayn kana iska reebay sidaad ku raalli tahay sheeg dhulka rooble qaysii xaareed marxabane ma rabtaaro dhulku rooble qaysii xaareed marxabane ma rabtaaro
moobtay ridiya waraan rubadii jacaylku hubsada iyo olol kuma raysatee moobtay ridiya waraan rubadii jacaylku hubsada iyo olol kuma raysatee anigoo ku reebayn reebayn anigoo ku reebayn reebayn kana iska riixay ugu raacay guurkee anigoo ku reebayn reebayn anigoo ku reebayn reebayn kana iska riixay kugu raacay guurkee dhirta rucub leh dharcawsada leh qaabane waan rabaarood dhirta rucub leh dharcawsada leh
waa hagaag dhegaystayaal heestaasi ay ku luuqeynayeen allah u naxariistay shankaroon axmed iyo weliba maxamed yuusuf miraha iyo laxankan waxaa iska lahaa cismaan aamin askari waxayna qayb ka tahay kaalimahaas ogaanta aan idinkaga soo xulnay kaydka baaxadda weyn ee reediyo muqdisho waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka imaqashi madadaali aynu ku guda jirnaa qaybihii dhexe reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad kala socotaan iminkana warqadihii aynu dib ugu noqonaynaa waa warqad tahniyad dhalasho ah ugu horeyn waxaa layidhi waxaan halkan ka salaamaynaa daadiyaasha barnaamijka ee maqashii madadaali weliba farsame yaqaan qadar yare waan kaa guddoonay mid taa lamidana hawada ayaan ku marsiinay dad aada u fara badan ayaa warqadan diraya waxaana ugu horeeya aabe xuseen maxamed mahadale iyo weliba hooyo kaha xuseen cabdulle abti cabdiraxmaan xuseen cabdulle weliba muumin xuseen maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa ayaa layidhi cabdiqaadir xuseen maxamed iyo weliba xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdirasaaq xuseen maxamed iyo weliba xaaskiisa iyo caruurtiisa saadaq xuseen maxamed saadaq yare iyo weliba leylo xuseen maxamed leylo luula ayaa lagu magacaaba gabadhan shamse xuseen maxamed waxay ku magac dheer tahay shamis aamine xuseen maxamed aamine aragsan ayaa layidhi iyo weliba ayaan xuseen maxamed ayaankiin ayaa la yidhaahdaa sumaye xuseen maxamed waa siman iqra xuseen maxamed waa iqra cadeey dhammaana dadkani waxay halkan tahniyad dhalasho farxad leh ay u dirayaan ay yidhi maxamed xuseen maxamed iyo weliba gaclisadiisa shugri maxuudiin oo wiili gabar ugu dhashay magaalada muqdisho warqadtaa lamidana waxaa diraya dadka kale ah awoowe xuseen cabdulle san cade iyo weliba ayeeye cambaro dhukul ayaa layidhi weliba hooyo waa habo xabiibo xuseen Ca- sancade iyo weliba habaryar ubax xuseen sancade waa habo faadumo xuseen sancade iyo weliba maryan xuseen sancade iyo weliba abti xuseen sancade iyo cabdiraxmaan xuseen sancade abti cabdulaahi xuseen sancade waa iqro xuseen maxamed iyo weliba khadiijo xasan cabdi waxay dhammaan dadkani tahniyad farxad dhalasho kal iyo laaba hawada ay u marinayaan maxamed xuseen maxamed iyo weliba gaclisadiisa shugri maxuudiin oo wiilii gabar ugu dhashay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd labaatanka bisha tobnaad labada kun iyo lix iyo tobanka soo barbaar ayaynu leenahay kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca kul allaha idinka dhigo aamiin aamiin ayaynu usii raacinaynaa iminkana dhanka iyo kaalimaha suugaanta haddaynu u ciyaarno dhegaystayaasha waxaan usoo qabanaynaa sida aan filayo mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo cawaalo aadan aynu wada dhegaysano
Iskiga kabayo kuta
heestaasi aadka macaanu ku luuqeynaya fanaanka cawaale aadan waxay qayb ka tahay barnaamijka imaqashii madadaali weliba qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka isla soo gaarnay weliba dhankii waraaqadaha waraqaad tahniyad dhalasho ayaa waxaa diraya dadka kale ah xaawo xasan cabdi weliba waa juweyri xasan cabdi iyo weliba najma cismaan jaamac oo ku magac dheer nalka saadiq cismaan jaamac waa saadiq rashfor ayaa ku magac dheeryahay wiilkani iyo weliba faadamo xasan cabdi oo faatimiina ku magac dheer iyo weliba aabe xasan cabdi xayle iyo weliba waa ayeeyo faadamo xaaji maxamed iyo weliba xaliiri ayeeyo cureeji xaaji maxamed iyo weliba ayeeyo baahile xaaji maxamed shankaroon maxamuud warsame anise cali mahdi iyo weliba cumar cali mahdi ciseeye cali mahdi maymuun maxamed iyo weliba maryan maxamed dhammaan dadkani oo kala jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxay tahaniyad dhalaasho farxadla ay u dirayaan caasho cabdulle iyo weliba yuusuf xasan cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasina waxaa loo bixiyey mucaad yuusuf xasan mucaad yare soo barbaar ayaynu leenahay kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo weliba diintiisa anfaca allaha ka dhiga aamiin aamiin ayaynu raacinaynaa sidoo kaleeto warqad kaleoo dhalasho ayaa aminka gacanta kusoo dhacda maadaama maanta waraaqadaha ay u badan yihiin dhanka iyo dhalashada waxaa ugu horeeya aabe cabdulaahi xaaji muxudiin iyo weliba hooyo xaliima yuusuf nuur iyo weliba hooyo isniina maxamed iyo weliba baayo faadma cabdulaahi xaaji shukri cabdulaahi xaaji wasaare cabdulaahi xaaji mari cabdulaahi xaaji iyo weliba sabax cabdulaahi xaaji maymuun xuseen cismaan iyo weliba farxiyo xuseen cismaan yuusuf xuseen cismaan iyo weliba ibraahim xuseen cismaan maxamed axmed maxamed aliiri waxay dadkan hambalyo dhalasho farxadla u durayaan maxamed cabdulaahi xaaji iyo weliba maariya xuseen cismaan oo gabri ugu dhalatay maanta degmada wadajir ee gobolkan banaadir oo taariikhda ay ku beegan tahay koo iyo labaatanka oktoobar labada kun iyo lix iyo tobanka waxaynu leenahay soo barbaartii dalkeeda iyo dadkeedii diinteeda anfaca allah ka dhiga aamiin dhanka ay kaalimaha sugaanta aynu u jaleecaynaa waxaan idiin soo qabanay hees banaadiri ah halkudhigeedan uu yahay abshari ijaabo heestaasna waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta codadka macaan oo axmed shariif kilaar iyo weliba maryan naasir cali waa heestii abshari ijaabaan alla kaaga tuuge aamiinta noohaay ogaawe axdigaan adkeeya uurka iiga ku yaalo oonka iiga gooye aynu dhegaysanaystaa ijaaba allahee ka tuuge aamiinta nooha
jirti ijaabaan allahee ka tuube aamiita nuuhaa sidii abka aadaniixaawo ibliis arrintood ku dheeley sidii abka aadaniixaawo ibliis arrintood ku dheeley an ahaanin islaaminkeyna abaay an ilaashaheen an ahaanin islaaminkeyna abaay an ilaashaheyna Ye abshirki ijaabaan allahey ka tuuwe aamiinta nuuhaa
asliyey abshir iyo ijaabaan alla nooga tuugay aamiinta noohaay ogaawey axdigaan adkeeyaa uurkee ku yaalay oonka iiga gooyaya salaam eradaas waxay ka mid ahaayeen heestii abshir iyo ijaaba ay ku luuqeynayeen fanaaniinta codadka macaan waa axmed shariif kileer iyo weliba maraya naasir cali waxaynu intaa kusoo gabagabeyneynaa ama gabagaba ay u tahay barnaamijka imaqashii imadadaali dhanka farsamada waxaa barnaamijkaasi hagaar la-aana ugu qaabeynaya qaadar cali nuur anoo qadiijo xasan cabdiqaalin waa nala socotiinayay intaynu barnaamijkan lamida jimcaha soo socda ku kulmi doono haddii allaha wada laga helo waxaynu kaga tegaynaa dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo